markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
sanadkii ugu dambeeyey waxaa somalilan ka taagnaa muran siyaasadeed oo wejiyo kala duwan leh dadaallo kala duwan oo xal lagu raadinayeyna wax natiijo ahi kama ay soo bixin iyada oo xaalku sidaas ahaa ayaa dhowaan golaha guurtidu waxay kordhiyeen muddaxileedka madaxweyne muuse biixi cabdi oo ay laba sano ugu dareen iyaguna shan sano ayay isu kordhiyeen tallaabadan ayaa waxa cambaareeyey oo si adagna u qaadacay labada xisbi mucaarada ee somalilan ee u cidiyo wadani waxaana shaaciyeen inaanay sharciyadda madaxweynaha aqoonsan doonin kadib saddex tobanka bisha noofembar sidoo kale muddo kordhinta waxa ka hor yimi wadamada reer galbeedka ee somalilan ka taageera howlaha hirgelinta dimuqraadiyadda haddaba barnaamijkeenna martida mikrofoonka haddii ilaahay raalli ka noqdo toddobaadkan waxa aynu ku iftiiminaynaa sababaha taariikh ahaan keena muddo kordhinta xilka madaxweynaha oo mar walba oo uu buuq badani ka dhasho barnaamijka waxaa marti inoogu ah sucaad ibraahim cabdi muuse oo nidaamka siyaasadeed ee somalilan si dhow la socota dhowaana isu taagtay kuraasta baarlamanka marka hore sucaad ee kusoo dhawow idaacadda iyo barnaamijka martida mikrofoonka aad baan kuu salaamayaa cabdi cabdixaafid walaale waanan ku dhowaha aad baad mahadsantahay sucad markaynu eegno taariikhda somalilan madaxweyneyaashii soo maray ee madaxweyne muuse biixi cabdina uu ku jiro marka laga reebo cabdiraxmaan waxaa jirtay in ay guurtidu kordhin jirtay mudaxileedka madaxweynaha waa maxay sababta keenta in ay iyada oo dee shan sannadood madaxweynaha la doorto la haysto wakti doorashada lagu diyaariyo lagu qabto inay mar kastaba timaado muddo kordhin cabdixaafid aad baad walaalo u mahadsantahay kusoo dhawaado su-aashaas runtii horta dee somalilan waa wadan urdin ah dagaala ka soo baxay nidaam hore oo highly centralized ama nidaam military oo xukun adag ku jiray runtii inay dimuqraadiyad galaan oo doorasho toosa loo baxo oo one man one vote loo baxo waxaan isleeyahay horta waxyaalo badan baa u qabsoomo xaggaa dee horumar waa laga gaaray laakiin haddana waxaa jira caqabado badan labaatan sanoba iminka nidaamku jira marka labaatan sano lama odran karayo haddaynu u eegno dee maaragtay dhab ahaan xaqiiqiyan markaanu eegno duruufahan soo sheegay aawadood way adkaanaysaa nidaamku inuu si toosa u hirgalo oo la helo strong democracy nidaam ahoo markiiba socdo laakiin dadaalkeeda ayaad moodaa inuu gaabis ku jiro saddexdaa doorashooyinkaa kor kordhay mid waliba duruuf bay lasoo kulantay way kala wada duruufo gadisnaayeen madaxweyne cigaal allayaa raxme isagu wuxuu lasoo kulmay waktigii dagaalada sokeeye laga soo noqonayey kii shirkuna socday markaa wax diyaari may jiri markaa isaga saasay duruuftiisu ahayd laakiinna madaxweyne riyaale isagu waxa weeyaan qodobo ayaa muran muramaad ka dhashay maaragta xeerarka doorashooyinka iyo qaabkay u habaysan yihiin ayaa horta mar walba cabdixaafid oo u asal ah nidaamkan doorashada ee somalilan waxaan doonaya dhegaystayaasha inaan u sheego ama aan la wadaago maaragtay dastuurka somalilan horta nidaamka doorashada inay nidaamkaa qaadanaysa xisbiyada badan inay saddex xisbi noqonayaan kuwa qaranka intaasunbuu ka hadlay laakiin xeerar muu sheegin habka loo maamulayo iyo qaabkay noqonayaan marka xeerarka mar walba waxaa lagu maamulaa nidaamka doorashada ee somalilan waxaa lagu maamulaa xeerar xeerarkaas waxay kafeyn waayaanna waxaa loo bedelaa waxyaalaha afka qalaad lagu yidhaha code of conduct ama xeerar kaloo kasii farcamay oo habdhaqanka iyagana wax lagaga qabanaya marka mar walba waxaa ku jira halkaa waxaa ku jira gaabis baa ka jira khaladaad badanna way kasoo baxaan ayaandarada dhacdaybaa waxay tahay somalilan haysata waxyaalahaas kasoo baxay ayaa marnaba intisaami loogu fadhiisto aan si wada tashiya oo dadkay khusayso dham intay isugu yimaadaan doorashooyinka casharadaynu ka baranay maxay yihiinaas aynu bedeli karna ayaan marnaba la samaynin markaa waata keenaysa mar walba ina murano ay ka yimaadaan haddaad u fiirsato doorashada baarlamanka laguma murmo ta golaha degaankana laguma maamulo somalilan waxaa soo maray doorasho baarlamaan oo shaniyo xubno baarlaman oo shaniyo lix iyo toban sano fadhiyey golayaasha degaanku iyagu toban toban sanoay fadhiyaan cid ka hadlaysa si khafiifaa looga hadla cid ku muran laakiin tan madaxweynaha waxay ku tusaysaa maaragta waxa la ysku hayaaba somalilan oo dhami waxay maxbuus u tahay waa kursigaa madaxweynaha waa tahay sucad muddo kordhintan iminka madaxweyne muuse biixi iyo madaxweyneyaashii ka horreeyey maxay ku kala duwan yihiin maxayse iskaga mid yihiin wallahi horta dee muddo kordhintu wax wacan maaha nidaam dowladeedna uma wacna haddii teeram lagu heshiiyo inuu teeramkaasu sidiisa u hor galo oo golayaasha la sheega hadday ta madaxweynaha tahay hadday baarlamanka tahay hadday golaha deegaanka tahay intaba waxay tahay in waktigaa lagu heshiiyo inay doorashooyinka ku qabsoomaan maaha dowladnimadu maaha inay inay maaragtay la yidhaahdo maantana intaasaa la korinaya horta marnaba ma qurux badna mana ku dhisnama nidaam laakiin tan madaxweynaha iyo tii riyaalo oo kale had madaxweyne riyaalo hadaan soo qaato madaxweyne riyaalad waxaa laysku hayay doorashooyinkii golaha wakiilada ee labadii kun iyo shantii iyo tii madaxweynihii ka horreysay labadii kun iyo saddexdiiba waxaa kasoo baxay in diiwaangelin la sameeyo marka muranku wuxuu ka taagnaa diiwaangelin ha lagu galo iyo yaan lagu gelin marka laba xisbino waxay ogolaayeen oo riixayeen oo haddaan afka ku dhifto uxudi udub ah in diiwaangelin lagu galo sidii kasoo baxday doorashooyinka qoraaladii kasoo baxay kulmiyana wuxuu riixayay in bilaa diiwaan marka murankaasaa dheereeyey markii dambena waxaa soo dhex galay waqtigii doorashada golaha deegaanka oo muddo dhaaftay baa iyaduna noqotay xadhigka labaadee muranka sii dheereeyey aduu markaa saddex sano kadib waatii la qabtay tan madaxweyne muuse iminka murankan iminka taagan iyadu waxay salka ku haysaa ururada furitaanka ururada ayay iyadu salka ku haysaa oo ururada waxaa xeer baa oranaya xeerka furista ururada doodihii muddo dheer soo jiitamaya ahaa ma saddex xisbibaa waddanka jiraya ma qaarunbaa loo xidhnaanaya ummaddu miyaanay xaq lahayn baa waxay keentay markii dowladdii kulmiya timid labadii kun iyo labayo tobankii in la furo ururada oo laydhaha tobankii sanaba ururaa la furaya marka waa halkuu ka unkamaya xeerka afar iyo tobanka labada kun iyo labayo toban kaasoo ah kan iminka muranada badan keenay ee qof waliba dhinac uga dhaqaaqay xeerkaasina wuxuu leeyahay tobankii sanaba marbaa ururada la furaya oo muwaadiniinta somalilan waxay xaq u helayaan qof kasta oo doonaya oo xiiseynaya inuu nidaamka siyaasadda ka qayb galo wuxuu xaq u yeelanaya inuu tartanka ururada ka qayb galo marka waxaa isku soo beegmay xilligii doorashada furitaanka ururada iyo xilligii doorashada madaxweynaha ayaan wax waktiyo udhexeeya aanay jirno lix bilood udhexeeya marka taana lagama sii fekerin waa tahay sida aynu sucaada ka war hayno labada xisbi mucaarad waxay sheegeen inaanay aqoonsan doonin xilka madaxweynaha kadib saddex tobanka bisha novembar haddii aan heshiis la gaadhin maxaa markaa maxay ka wadaan maxaa la samayn karaa wallahi horta dee nidaamkan laysku hayo mar walba aniga hore u sheegay mar hadday shuruucdaadu qabyo kaa tahay wax walba xal siyaasiya in lagu gaadho ku wacan yahay marka iminkana maaragtay xal siyaasiya ka fursan maayo iyagu inay yidhaahdaan aqoonsan mayno muramaadkaas wuu jiri jiray markuu kulmiya mucaaridka ahaaba hadallada iyo hadallo u dhow waa la odhanayay laakiin aakhirkii haddana waa tii doorashadu qabsoontay sababtaa waxaa la gaadhay xal siyaasiya ayaa laga gaadhay sida habkii doorashada loo geli lahaa marka maadaama iminka muddadii kordhintii dhacday waxay hor taallaa madaxweynaha somalilan madaxweyne muuse ayay tahay inuu xalkii siyaasiga ahaa halkaa ka dhex raadiyo sababta isaga iminka maaragtay oy hor taallaa inuu xal siyaasiga keeno oo arrintaa lagu furdaamiyo ta kalena waxay u baahan tahay labada dhinacba halkay kala taagan yihiin inay qolo waliba inay qola ka dhaqaaqdo halkay taagan tahay ma la odhan karaa haddii ay sidaa tahay markaas labada xisbi mucaarad waxay doonayaan in iyagana loo kordhiyo mutaxileedka liisamadooda wallahi xeerkan xeer afar iyo toban labada kun iyo labaiy tobanka wuxuu leeyahay lama kordhin karo muddada liisamada iyagoo qura kama dhacaya de xisbiga kulmiya waddanka xukmada wuu ka dhacaya marka waxa weyan saddexdoodaba wuu ka dhacay marka maadaama xeerku leeya looma kordhin karo oo marka waa in xal kale la raadiyaa sidee waxaan u qabsoomayaa in laysla fadhiista ka badan ka maarmi mayso waa tahay haddii aynu eegno sucaad beesha caalamka iyaguna waa ka hadleen muddo kordhintan saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa murankan siyaasadeed somalilan arrinkii geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashada oo dee somalilan ay inta badan caalamka ka iibisho horta dee somalilan hay-adaha caawiya lafdhabar bay u yihiin nidaamka dimuqraadiyadda ah wax badanna way nooga soo joogeen oo muddo kordhintaas soo noqnoqotay way ka warqabaan xogagaalna way u yihiin sababaha keenana way og yihiin marka la eego runahaantii xogogaal aada bay u yihiin way og yihiin gaariska ka jiro shuruucda doorashooyinkaee somalilan waa dad xogogaal u ah marka dee waxa weeyaan dowladda ayay ku xidhan tahay inay inay iyadu la fadhiisato maadaama ay bartinar iyada qura la tahay sababta cid ay bartinarka la tahay la shaqaysay toos ula shaqaysa nidaamkan waa xukuumadda iyo commissionkuna hoos yimaado marka waxa weeyaan saamayn lagama yaabo inay saamayn weynoo negative ah ay yeelato ma dhici karaysa baan u malaynayaa sababta horey u dhici lahayd laakiin iyagu waxay isku dayayaan inay ka maaragtay intay riixi karaan ay riixaan in sida warbixintooda ku qornaydna in la wada fadhiisto oo go-aan laga gaaro arrimahan go-aan siyaasiya ayay aad iyagu u danaynayaan marka kolley hadduu muramaanku sii jiita waa laga yaabaa markaa inay saamayn keento laakiin labadan sano waxaa laga yaabaa inaanay saamayn ballaadhan keenin waa tahay tan golaha guutida dadka qaar waxaay sheegaan in somalilan ay dhowr jeer ku badbaaday ma kuu muuqataa in iminka muddo kordhintan ay sameeyeen ta madaxweynaha iyo tooda oo ay labanlaabteen shan sano oo kale inay badbaado tahay inta guurtidu maaha mid mid maaragta la aqbali karaa aniga ilama muuqato sababtaa guurtidu dee toddobiyo sagaashankii ilaa iminka ayay fadhiyaan wakti ka horeysana way fadhiyeen dhowr gooroo laysku dayay in doorasho loo qabta aqalkaa guurtiduna muu suurto gelin marka yacni ayaandarada dhacda waxay tahay xataa laba sano iyo saddex sano waxbaa la yidhaahdaa full teeran bay korsadeen shan sano xataa dhegaha dadka uma qurux badna nidaamka dowladnimadana uma qurux badna laakiin dee iminka damages dhan baa la yidhahdaa waxay samayn kareen wayse dib uga noqon maayaan laakiin aqalkaa guurtidu wuxuu u baahan yahay in dib looga fadhiisto muxuu faa'iido somalilan u leeyahay muxuu khasaaro u leeyahay nidaamka dimuqraadiyadda intee in leegbu caqabad ku yahay miyuu dhirgi gelinayaa inuu nidaamku koro uu socdo mise nidaamka dib ayuu u celinaya hadday mar walba iyagu maaragta noqdaan qolada ugu dambaysa ee kordhinta samaynaysa maxay asbaabahoodu tahay sababtaa waxaan garanayaa kordhimihii hore xataa ee dhici jiray guurtidu waxay samayn jireen marka madaxweynuhu kusoo celiya asbaabaha uu u sheego xataa dadkay u furi jireen discussion oo si yaroo formality oo maxaynu kordhin karaa formalitigina doorkan xataa may dhicinoo say u dhan tahayba way xidheen albaabka waxaad mooda inay go-aan adag ka qaateenoo iyagana waxay ula muuqatay inay muramadan soo jiray joojinayaan laakiin dhaawac bay keeni kartaa weliba gaar ahaan aqalka guurtida dhaawac weyn bay gaarsiinaysaa aad iyo adayaad u mahadsan tahay sucaad ibraahim cabdi muuse oo nidaamka siyaasadeed ee somalilan si dhow ula socota ayay ahayd oo barnaamijka martida microfonka igala qayb qaadatay mahadsanid sucaad aad baad u mudanta cabdi saaxib cabdi xaafid aad baad tan iyo inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale aniga iyo sucaadda waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo